maanta duhuradii nabasa asalaam calaykum intaan hadalka ku degdegin maanta duhurkii waktiga la qadaynayo ciidamo ada amisom meesha ay ku qadaynayeen iyo xabado lala duliilin sida ay wax ku dhaceen ay ku yimaadeen ilaa halkaas kusoo gaadheen taasi waa mid noo taalla middase aan carabka ku adkeynayo waxa weeyaan ciidamo nabadiida oo halkaasi isku dayay inay shacabka soomaaliyeed nabadda iyo xaasiloonta horumarka ka horjoogsadaan waxay usoo galeen ujeedadooduna ay intaa un tahay iyaa weerar kusoo qaaday kelmada weerar la yidhaaho weyaan waxaa aniga dhuumaaleysi dad ku yimid oo qarsoori ku yimid lesh awood ay ku soo weeraraan iyo xirfad ay kusoo weeraraan khaayinnimada ay ummadda soomaaliyeed lasooa inay kusoo galeen oo dul yimaadeen ciidamo amisom oo qadaynaya halkaas toddoba ilaa tobaniyo qof wax ku dhow tira dal weli ma hayo way ku fashilmeen way fashilmi jireen dhimashada u yimaadeen way ku heleen saddex halkaaba lagu dilay laba way isqarxisay labana maxaa ladhaahaa dhumaaleysi iyay ku baxsadeen hog bay galeen waa la hareera jooga xaaladdu waa taasi hadalka doodno hadda marka khasaaraha guud waa intee ciidanka amisom khasaare maga soo gaaray weerarka mise ciidanka amisom inuu ku khasaartoobo uu ku dhinto iyuu u yimid nabadda soomaaliyeed aanu khasaarahaasi kuwaan ku degdegayo maawa saxaafadeed si degdega waana soo bixin doonaa ku sheegayno tanna haysata waxa weeyaan meesha nabadimay jirtaa hore ma loo socdaa ciidamada halkaasi nabaddiidkaana ma ku fashilmayaan weeyaan way ku fashilmeen wixii ku dhintay iyo wixii isku qarxiyey maahan intooda kalena labaa ka dhuumaalaysi ku jirta oo iminka hawshooda ku jirta aniga idan kula hadlayo iminka hawshaasoo socota baad iga hadalsiinaysaa warka soomaalida aan u gudbinayno shacabka soomaaliyed aan ka leenahay annagu waxaan nagu joognaa nabadda soomaaliyeed horumarka soomaaliyeed dawlad soomaaliyeed caalam soomaaliyeed oo halkaasi ka dhisno dhimashada iyo tirada dhibaatada meesha taalla maha aad iyo aad aad iyo aad mudana haddii aan raacsado waxaa laysla dhex marayaa war ku saabsan in gaari nooca xabadda aysan karin ah lagu galay oo gaari wasiir uu leeyahay lagu galay xarunta amisom oo raggaasi hubaysan ay kusoo galeen arrintaa ma jirtaa sida loo soo galay iyo sida wax u dhaceen waa tuaan ka dabatagi doono iminka ahaan hawshiiyo socota baan kula hadlayaa labadaa nin godka aan ka saarno arintuna waa dhamaan insha allah